allamagan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo ah wiil uu dhalay abwaan sangub ayaa xalay lagu dilay magaalada minneabolis ee dalka maraykanka dilka wiilkan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada waxaana uu ka dhashay markii rasaas ay ku fureen koox hubaysan allamagan isagoo kasoo baxayay makhaayad ku taala magaaladaasi minneabolis sida uu sheegay aabihiis haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa abwaan maxamuud cabdulaahi sangub kula xiriirtay saare cabdi axmed oo ugu horey weydiisay ujeedada dilka wiilkiisa adeer sil dilkiisa ku dhacay ma garanayo wiilku maqaaxibuu ka cuntaynayay korkuu soo baxayay nimo dibadda socday unbaa madaxa rasaas kala dhacay marka ma wax horey usii qorsheysnaa baa loo malaynayaa mise waa wax markaasi un dhacay oo hortiisa xabado ka socdeen wax meesha godob leho wax godob ahoo carruurtaasi ay lahayd haa oo la ii sheegay ma jiro de waxay ahayd dadan dee dilkaba aqoon laakiin meesha waa laysku dilaa minnesota la yidhaah qofba qof buu khaarijinayaa marka wiilku wax hadda kolkii hadda aan waraysanay wax dabagala ama aanaan lahaa ama dhib uu sameeyey ma jirta bay yidhaahdeen dadku magaalada oo dhan baa sheegaysa isugu timid xaafadii dhinku waxaa nin aada iyo aada u qaybo badan waa gartay bal waxaad iga warantaa hadda meeqa jiru Marka- ahaa da-aadiisa afar iyo labaatan jir afar iyo labaatan jir muxuu qaban jiray meesha isagoo afar jir uu tegey haye muxuu qaban jiray marka muxuu ahaa shaqadiisa shaqadiisa waxay ahayd jaamacadduu dhameeyey wuu iska shaqo tegayey wakti dhow buu dhameeyey wuu iska shaqo tegayey marka hadda hadda waktigan aan joogno maba shaqaynayn hadda ayaamaha iisii waa dhamaatee waxaan u maray maanta odhanaya allamagan baa wax yeelay inaanu jirin baan qabaa yarka isagoo yar baan u gebiyey kolkaanu tagnay maaragtay kenya markaanu tagnay bandheera oo ku dhashay deedna kolkaanu tagnay meesha lagu yidhaahdo maraykanka ayaa guryahooda waxay ahaayeen markii hore foorrayntii baad guri ku arkaysaa wuxuu noqonayaa marka hal qol maalintaasaan isagoo carruurta in yar yar ku jirta aanu gebiyey o j samsed nin la yidhahdana maxkamad buu saaraa oo lagu dhegay dadka madoobe aada u daawanayaan deedna maalintaas ayaan u gebiyey oo nidhi shan sanaan mareeg ugu xidhnayd magaca kenyaad musanoga dhalashada kolkay saada mara xoortay iyadoo aan mogeyn dhibkiiyo meesha waxa yaalla waxay maraykanka u geysay waa mehanownimo nin madoobi kama baari kara meesha aan degay sabsabna waxay midi u saaran tahay midabkiiyahan waa laga midoobaayo taran maba yaqaanaan cayn muguxsan baan moodi jiray taajir magac weyn marka uu gantaar saaran yahay mooday heer sare mooday heer sare hadduu muraya dhaxo laba wadiyanay mur soo yidhi waxaan mururafleeyaba haddun baa meel xun aan in madhagna waan ka degay sahankii aan soo magootiyey meel seexadkiibaa u daran abamareenow ayaan ku idhi isaga marka gabaygaasi maxaad u tirisay waxaan u tiriyey waxaan dareemayay wax yaroo waxaa firin fircoono yaro dhulucdhuluco wax walba ii keeno dhabka igaga fadhiistaayo baari ah tiradiina dad badan baan wad tiradiina dad badan baan dhadba dhaqsaan u waayay guri marka dareenkiisa ayaa soo jeeday isagoo afar jira ayuu ii keeni jiray qur-aanku oran jiray aabo aabo ishe aabo ishe marka isagii baan yacni u gabiyey oo kuwa ka waaweyn waa gabire waayo sidii unbuu ilaahay iigu barbaariyey watase maantaan waayey marka waayahay hadda dilkiisan tan iyo markii uu dhacay xalay xilliga wadanka maraykanka ee booliiska cid ay usoo qabteen ma jirta ama lagu raajoogo oo tuhun laga qabo dadkan soomaalida meesha joogaa way iswada dileen waxna ma sheegaan bilayskii wuxuu ka cawday inaan qofkii arkay dhigkii dilay aynan aynan sheegayn soomaalida oo dhan ma ogeyn marka si aanu u baarna male bay idhaahdeen oo da- ma ma sheegayaan oo isma sheegayaan oo dhigkii dilay dhoofinayaan oo waxaas marka ma garanayn inuu saan u raad raacno laakiin haddana way u socdaan
abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramay saare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a